duulaanka uu maamulka yahuudda ku qaaday magaalada khaza ayaa galay maalinkii siddeetan iyo lixaad oo xidhiidh ah iyadoo jiidda khaza ay weli martigelinayso iska horimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka yahuudda afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa uu kiyaanka saayuuniga ku kacay xasuuqyo foolxun oo ka dhanna ehelkeena ku sugan jiidda khaza kuwaasoo ay ku shihiideen tobannaan ruux oo abriyo ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ay sii dheer tahay burburka guryo badan iyo xarumaha danta guud ee bulshada loogu adeego kuna yaalo jiida khaza goobaha ay burburiyeen diyaaradaha maamulka yahuudda waxaa ka mid ah masaajid ku yaalo jiida khaza kuwaasoo ay la beegsadeen dhowr gantaal taas oo muujinaysa cadootooyada gaamuurtay ee yahuudda u qabaan islaamka iyo ehelkiisa goobaha laga soo warinaya duqeymaha culus ee maamulka yahuudda waxaa ka mid ah magaalada rafax khaniyoonis deyrulbalax almakhaazi iyo deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo waqooyiga khaza kuwaasoo ay diyaaradaha gumaysiga la beegsadeen duqeymo cadootooy oo aan loo meeldayin saacadihii ugu dambeeyey ugu yaraan hal ruux ayaa ku shihiiday weerar ay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen xeebaha magaalada rafax ee dhacda koonfurta jiida khaza ciidanka gumaysiga oo duumo wata ayaa weerar ku soo qaaday dadka reedka ay ku sugan mandiqadda iyagoona halkaasi ku dilay ugu yaraan hal ruux oo falastiiniya ah sidoo kale toban ruux ayaa ku dhaawacantay duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ku garaaceen madarase ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku sugnaa muqayimka khaniyoonis ee ku yaala koonfurta magaalada khaza mandiqadda azaawiya ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha martigelinaya duqeymaha bahalnimada ah ee uu maamulka yahuudda ka geystay deegaano dhaca jiida khaza waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah dhowr gantaal ayay ciidamada maamulka yahuudda ku garaaceen guri ay deganaayeen dad rayd ah oo ku yaalo mandiqada azaawiyaha ee dhacda bartamaha magaalada khaza waxaana duqayntaa ku shahiiday saddex iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca qaar kale kuwaasoo u badan haween iyo caruur iyadoo ay sii dheer tahay burburka dhismaha la beegsaday muqayimka almakhaazi waxaa isagana laga soo warinayaa duqeymo xoogan oo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen halkaas waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan tiro dada ayaana la xaqiijiyay inay shuhaado iyo dhaawac ku noqdeen duqeymaha maamulka yahuudda ee ka dhacay muqayimka almakhaazi ee ku yaala bartamaha magaalada khaza sidoo kale ugu yaraan shan ruux oo falastiiniyaha ayaa ku shahiiday weerar ay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada khaza halkaas oo sidoo kale ay ku garaaceen madaafiic dhowr ah weerarkan uu ahaa mid shiish ah ayay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan ee ku taala magaalada khaza waxaana ku shihiiday shan ruux oo falastiiniyiin ah waxaana ay ciidamada gumaysiga ay madaafiic cashwaaiya ku garaaceen dhismayaal badan oo ku yaalo xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza halkaas oo ay degan yihiin dad darayd ah inkastoo ay ciidamada maamulka yahuudda iskaga baxeen xaafado badan oo ka tirsan mandiqada sheekh ridwaan haddana dadka rayidka ah weli uma suuragal inay shuhaadada ka soo saaraan dhismayaasha hoostooda sababo ku aadan ciidamada yahuudda oo qoryo la saaran dhismayaasha sarsare ee ku yaala xaafadda kuwaas oo tooganaya wixii dhaqaaqaba taas way sii dheer tahay diyaaradaha wax basaasa ee ciidamada yahuudda oo si joogta u dul ehaamaya xaafadaha kala duwan ee mandiqadda muqayimka alburajaya sidoo kale ka mid ah goobaha ay sida daran u duqeynayaan ciidamada maamulka yahuudda waxaa diyaaradaha gumaysiga ay halkaasi ka geysteen duqeymo xoogan iyadoona la arkayay qiiq iyo uuran madow oo cirka isku shareertay sidoo kale waxaa halkaasi ka dhacay iska horimaadyo iyo qaraxyo culus oo lagu beegsaday ciidamada maamulka yahuudda kuwaasoo isku dayayay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan mandiqadda ila wareedyo caafimaad oo ku sugan magaalada khaza ayaa saxaafadda u sheegay in ugu yaraan lixdan iyo afar ruux ay shahiideen boqol sideetan iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen duqeyme ay diyaaradaha maamulka maalin gudaheed ay ka geysteen deegaano dhaca bartamaha magaalada kuwaas oo sidoo kale burburiyey laba masjid oo halkaasi ku yiilay tirada guud ee shuhaadada dullaanka cudwaaniga ee uu maamulka yahuudda ku soo qaaday magaalada khaza ayaa kor u dhaaftay koo iyo labaatan kun oo ruux kuwaasoo u badan haween iyo caruur halka dhaawacun uu ka saramaray konton iyo lix kun kadib markii tobannaan ruux shuhaado iyo dhaawac ku noqdeen majaazir foolxun oo ciidamada gumaysiga afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka geysteen jiida khaza dadka ka barakacay duqeymaha ay diyaaradaha gumaysiga ka geysanayaan jiida khaza ayaa sidoo kale wajahaya dhibaatooyin daran kuwaasoo iminka ku sugan kaamam ku yaala deegaano aan sidaas uga fogeen jiida khaza qaar ka mid a dadka kasoo qaxay khaza ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kasoo barakaceen iyo duqeymaha wuxuushlimo ee ay fulinayaan diyaaradaha yahuudda أنا كنت في غزة عند المسلخ الجديد قالوا لي اطلعي رحنا عضرنا العتيقة عند جامع الشمعة waxaan deganahay magaalada khaza gaar ahaan aagga maslaq jadiid waxay nagu dhaheen iskaga baxa gurigan kadib waxaan aadnay aagga dana al catiiq oo u dhow masjidka ashamca ah haddana waxay nagu dhaheen ciidamada gumaystaha yuhuudda iskaga baxa xaafadan kadib waxaan aadnay eheladeena oo degan albureej waxaana degannahay muddo hal bil ah haddana waxaan maqalnay in albureej khatar ku jirto waxaan u qaxnay deegaanka dayraalbalax waxaa aada uga cabsanaynay duqaymaha قالوا البريج متهدده اطلعوا زينها انا على درب البلح والله. متنا من خوف القصف
أول ما طلعنا من دورنا رحنا على مدرسة مدرسة أبو عاصي اللي في الشمالي وقعدنا بيجي أسبوعين markii aan ka soo baxnay gurigeena waxaan aadnay iskuulka buucaasi oo ku taala dhanka waqooyiga halkaas ayaan ku noqonay muddo laba usbuuc ah balse yahuudda ayaa nagu garaacay bambaanooyinka gaaska si aan uga baxno aagaas kadib waxaan aadnay cisbitaalka ashifa haddana way duqeeyeen cisbitaalka qaybaha dhallaanka iyo hooyada halkaas waxaa ku shahiiday carruur yaryar waxaa sii aadnay muqayimka almufti al nusayraad waxaan ku sugnaan iskuulku dhex yeela muqayimka kadibna waxay noo soo daadiyeen qoraale ay ku leeyihiin waxaad u qaxdaan taal as-suldaan kadibna kasii aaday rafax sidaas ayaan u imaanay halkan waxaan bilownay in alwaaxyo ka taagna dhulka waxaan sugaynaa teendhooyin halkan kuma haysano cunto iyo biyo toona taasoo micnaheedu tahay waxba gacanta kuma haysano wa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil وإحنا هنا بالمرة لا أكل ولا شرب يعني بندبر حنا تدبير وحسبنا الله وانت نعم الوكيل
marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan jiidan ghaza waxaa sidoo kale halkaasi ka dhacaya iska horimaadyo culus iyo weeraro lagu dhiig bixinayo ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku soo galay ghaza xaafadda sheekh ridwaan ee ku taala magaalada ghaza waxaa laga soo sheegayaa iska horimaadyo aada u culus oo u dhexeeya ciidamada kiyaanka sahayuuniga ah iyo kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta kuwaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen labaatan askari oo ka tirsan ciidamada gumeysiga sidoo kale kooxaha muqaawamada ayaa gubay gaari gaashaaman gaar ahaan kuwa loo yaqaano markeef ay wataan ciidamada yahuudda kaas oo ku sugnaa mandiqada sheekh cijliin ee jiida ghaza kadib markii lala beegsaday gantaal culus isku horimaadyada ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen deegaano dhowra oo ka tirsan magaalada kanyonis ee dhaca jiida ghaza halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda ee xooga ku soo galay dhulka muslimiinta ee falastiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa is soo taraya khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaraya duulaanka rajabeelka ah ay kaga jiraan jiida ghaza waxa uu sheegay in tiro askar iyo saraakiil oo hogaamiye sare ku jira oo ka tirsan ciidamada yahuudda lagu dilay dagaallo culus oo saacadii ugu dambeeye ka dhacay jiida ghaza wuxuu kiyaanka beenta iyo maran habaabinta ku caanbaxay sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankooda ghaza laga dilay boqol toddobaatan lix askari oo yahuud ah kuwaasoo ay saraakiil badan ka mid yihiin isagoo xusay in tirada guud ee ciidamada kaga baaba'day duulaanka ghaza tan iyo bishii oktoobar ay ka saramartay shan boqol askari saxiifadda macriif ee laga leeyahay maamulka yahuudda oo soo xiganaysa maamulaha isbitaalka ay yahuudda maamulaan ay ku yaala jiida ghaza ayaa sheegtay in wax ka badan saddex kun oo yahuudda lagu daaweeyo oo keliya tan iyo toddobadii bishii oktoobar taasoo gebi ahaanba meesha ka saartay sheegashada raqiistii ay ukiyaanka saayuniga ku yareenaya khasaaraha dhimashadii ee dhaawaca ay gaaraya ciidankiisa duulaankan waxa uu sidoo kale maamulka yahuudda ka dhaxlay dhaqaale burbur xoogan oo soo wajaha dhammaan wasaaradihiisa kala duwan wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa sheegaya in maamulka yahuudda uu wajahaya khasaarihii ugu xumaa ee taariikhda soo mara kiyaankan dhiciska ah wargeyska washington post oo soo xiganaya falanqeeyal ayaa sheegaya in dhaqaalaha maamulka yahuudda uu wajahaya darbe aada u xoogan islamarkaana saameynta ay ku leedahay qaybta farsamada casriga ay tahay mid walwal leh waxa uu intaa ku daray in dagaalka ghaza uu maamulka yahuudda ku bixiyey lacag dhan siddeed iyo toban bilyan oo dollar oo u dhiganta in maalin walba uu ku qarash garaynayay laba boqol iyo labaatan milyan oo dollar isagoo sii raaciya in kiyaanka sahayuuniga oo iminka qarash badan ku bixinayo sidii laba boqol iyo labaatan kun oo askari u ah kuwa keedka uu dagaalka u soo gelinayo isagoo u ballanqaadaya qaadashada mushaaraad fiican